رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب فضائل فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها الفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فضائشheedii in ka mid ah ayuu baabkeedii yahay oo kolley dee halkan kuma dhammaanaysa fadaaisheedu sayidatu nisaa alcaalamiin ee waa wax kala mid ah bal sharaxa hay-ada tarjamada igu sugan min fadaa'ili faatima iguba sugan waxaana jirta in sharaxa ay tarjamadiisa iyo matin way kala duwan yihiin matiga ayaa waxaa igu sugan baabu fadaa'ili faatimata binti nabiyi calayha asalaatu wasalaamu ana calayha waa damiir iyadii u laabmaya taas baa igu sugan kolleyna waa umuurin marka la eego kutub kala duwan dhacda haddaanaysan u wada dhicinna dee way dhacdaa in ay dhahaan faatima calayha asalaam oo yaa naftiga salaada lala soconaya salaamtii oo damiir qayba ah way u timaadaa imaka halkan baa inoogu sugana tarjamada dee malihin waa ti imaam muslim bay tarjamadiisii too isagu taraajimtad maba lahayn isagu haddaan odhan lahayn waa imaam nawowi tarjamadiisiina dee sharaxa tarjamada la socota waxay ugu qoran radia allahu canha laakiin waxaan leenahay kolley waxyaa meelo kala duwan bay dhacda bukhaari oo kale oo isagu taraajimtu tiisa ay tahay isagaa dee taraajimtu waa tiisa fiqigiisuna halkaasuu kuba sugan yahay waa kala yafriqu lbukhaariy fi taraajimi waxaa isba dhacday dee baabu manaaqibi faatima ama fadahaat in calayha asalaam cibaaradan walow inaan jasmin ahayn bukhaari inay tahay in xafs ibnu xajar markuu sharxayayna dee sharaxiisa nusqada la socotana waa sii kuba sugnayd bal markuu axaadiisteeda sharxayayna walow laba meelood iyo adigu kolley axaadiistu ay halkaa kooban tahay marka halka manaaqibta uu dhigtay dee meel ka horreysay iyo waxyaalo ka duwan ay kuba soo arooreen waxyaalo sharaxana way kusoo yar dhacday iyadoo calayha asalaam cibaaradu way dhacday marka bal waxaan leeyahay horta ta hore axad ambiyada ayay dee tahay markay salli iyo salaam tahay iyaga ayaa rasuulkeeni salawaat ullaahi wasalaamu calayh ambiyada kale iyo malaa'igtuna waa la mid say dee jamaahiir alculamaa qabaan oo istiqlaal ahaan bal iyagaa lagu saliyaa salaamtana loolaba yimaadaa wixii aan ambiye ahayn tabac ahaan hadday tahay oo dee iyadoo nebigii la sheegay aalkiisii iyo ama cid kale la raaciyey taasna shay jaa-isa weeyo istiqlaal maahay waa tabaco waa tan dee rasuulka ilaahay markaan kuba sallino aalkiisii aan kuba saliyayno haddii la doono salaada asxaabtii iyo ciddii kaba dambaysay raacdee wanaag kuba raacdayba salligaa iyo salaamtaasoo bal markay tabac tahayna iyadana wax maxduuroo ku sugani ma jirto waa shaygaas dee markaa mardee kolley badan wax dhibina aan lahayn waxaa meesha jira axad aan dee aan ahayn ambiyadii ma lagu saliyi karaa oo ama ma la odhan karaa calayhi salaatu wasalaam san imaka halkan inoo dhacday taas baa meesha taalla kolley horta markaynu eegno macno ahaan salligan iyo salaamtani dee macno ahaan ruuxa aan ambiye ahayn in la yidhaaho wax maxduuro kaba ratibmayaa ma jiraanoo rasuulka ilaahayba salawaat ullaahi wasalaamu calayh allahuma salli calaa aali abi awfa waa isagoo dee kolley sakaabo inooguba sugnayd abi awfa aalkiisii kuba saliyey haweene kale oo rasuulka ilaahay weydiisatay oo tidhi aniyo zawjkaygaba nagu salli dee sala allahu calayki wacalaa zawjika waa yidhi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh taas iyadu waa mid laakiin waxa weeye markay noqoto salligan iyo salaamtan shicaar waxay u noqotay ambiyadiibay u noqotay iyada ayay u noqotay san dee imika caza wajallaba ay tahay un ilaahay subxaana watacaala marka la hadal qaado la odrhanayo oon loo odrhanahayn muxamadun caza wajal rasuulka ilaahay waa casiis waa jaliilna laakiin maxay tahay tani waa arin iyo shicaar khaas u ah marka ilaahay la hadal qaado rasuulka ilaahay aan laba odhanayn iyadoo sifadan imika casiiznimo iyo jaliilnimo lagu sifayn karo ayaan dee abubakrin sala allahu calayhi ama sala allahu calayhi wasalam ama cali aan loo odrhanahayn culimada qaar baa markaa ku tegey marka waliba shaaficiyada agtoodana waa aqwaale inayda xaaraanba tahay cid aan ambiye ahayn istiqlaal ahaan in loogu saliya intooda badanna waa karaahay kaba cabireen oo karaahadana waa wixii nahyi maqsuudi ku yimi waa karaaha ay dee noqodee waxay culimmadu leeyihiin cid aan ambiye ahayn oo lagu saldhiyo waxay kha-in shicaar u noqotay dadka ahla alahwaa waa raafidada shiicada oo bal matalan ayay u noqotay innagana waa laynoo diiday in iyaga waxyaalaha dee iyaga shicaarkooda ah aan kaga dayanoon kuba la nimaadno waa laynoo diidoon iyaga kuba waafaqno marka halkan diidmadu waxay noqonaysaa in dee bal matalan san oo kale ama faadimo ama cali la yidhaah calayhi asalaatu wasalaam ama calayha asalaatu wasalaam ama calayhi salaam oo kale shicaar bay noqotay raafido iyo shiico shicaarkood ah in shicaarkoodina waa laynoo diido taas baa dee ta nahyiga meesha jira ama karaahada meesha jirta waa karaaha eh dee xad xarumo ma gaadhsiinayne ayay noqonaysaayo bal horta markaa taa wey iyada iyadoon salaadu la socon oo salaamuun ay too siiqaduna ay qaa'ib tahay calayhi salaamna iyada nafteeda dee ambiyadoo kale iyo malaa'igtiyabaa loola yimaadaa oo siuu abu moxamed aljuwayni iyo uu soo naqliyo ama ay dee markaas imaam nawowina hadal fiican buu adkaar ku leeyahay hadalkana kolley isagan ka soo talkhiisinayaaye iyada nafteedu markay shic aanay khidaab ahayn ruuxi dee salaamun calaykum iyo waatan aan odhanayno laakiin markay haybatee la leeyahay fulanun calayhi asalaam iyadna waa arrin bay noqotay shicaar ahoo ambiyada iyo lagu khaas yeelo ee ciddii aan ambiye ahayn dee ama taraddigan baa lala iman radia allahu canhu ama raximahu llahu iyabaa lala imanaya calayhi asalaam iyadna lama odhanayo dee qorankaas ayay shicaarkooda noqotay bal taas oo bal marka taasna waa la mid bay leeyihiin saa uu imaam nawiyana inoo soo naqliyeen xagga taradiga ambiya saxaabadii haddii la yidhaah radia allahu canhu bal cid ka dambaysay haddii la yidhaah radia allahu canhu dadka qaar baa dee u qaatay in asxaabta un radia allahu canhu ay khaas kuba tahay oo cid kale aan la odhanayne laakiin taasi ma jirte kolley waxa weeyaan cid ka dambaysayna radia allahu canhu waa la odhan raximahu llahuna waa la odhan dee ambi saxaabadiina waa la odhanayaaye bal waxaan leeyahay taasi horta waa mid umuurahan kutubta xadiidka qaarkood dhacay ama shuraaxdii ee imika ma jasminayno mu-alifkii kitaabkan lahaa inay cibaaradiisii tahay oo ma hayno kutubtii fartooda ahayd ee iyo kitaabadooda ahayd waa dee nasaakhiin waa dib baa loo qoray oo waxay inoo soo gaadhay iyagoo waxa weeyaan taas la ayayna soo gaadhay oo imika ma odhanayno fatxubaari hadday meelo dhacday shawkani oo kale kutubtiisa iyo sancaaniyo ay dhaceen iyo qolooyin kale ama imika halkan nusqooyinkii saxiixa muslim aan kuba hayno ama bukhaariba nusqooyinkiisii mu-alifkan bay cibaaradani kaba dhacday taa lama odhanayo ee kitaabkii inay dibbaa waxa weeyaan kitaabo iyo kitaabo iyo kitaabo danbuu galaybo lama jasminayo oo imika lama odhanayo dee imika san oo kale muslim ama bukhaari ama hadday noqoto sharaxa xaafid oo kale xaafid ibnu xajar baa sidan qabay oo lama odhanayo sababto khadkiisii ma hayno haddii bal nuskadii fartiisa hayd la helo ama in kuwii lagaba matalan lagu dul aqriyey waa la odhan laakiin wixii kale lama jasminayo dee kolkolba kutubta waxaan ka weyn baa dhacan naylo awdaarka oo kale markuu khawaarijta kaba hadlayo waa kitaabulxuduud khawaarijta iyo la dagaalankoodii bal waxyaalo iyo kaba hadlay inay waktigii ziyaad iyo inankiisii intii ciraaq oo kale ay ahaayeen dee laga qaalib ahaana waa soo sheegay adugu bal waxaa cibaara dhacday mucaawiye iyo inankiisii khilaafadoodii ama cahdigoodii ayaa dee waxay ahayd munqamiciin oo macnaa quwaday mar dambe yeesheen iyaga dabadood yeesheen khaasatan wixii iyaga kaba dambeeyey markaa khawaarijtu may lahayn oo kolkol dee loogaba tegi gaadho ciraaq iyo wixii kaba sheeyeyba marka cibaara nusqooyinka imika neelowdaarkeen hayno in kuba sugan haddaa u laabantaana markii halkaa mucaawiya iyo wadnihi yaziid waxaa kitaabkan yaroo dheer ku sugan lacanahum ullah dee manay dhicin oo imaamkaasi ama shawkaanimo odhanaya waa cibaaro nusqooyinkiisa dhacday marka waatan u leeyahay imaka kutubtii farta ahayd iyo khadkii sheekh haddaan lahayn kolkol dee nasaakiintan dib u qortay cibaaraad aan mualifkii aan loo jazmi ama la jazminayo inaan u odhan way dhici kartaa oo cibaaradaasba kolley shawkani isagaa salaan kamay dhicin bal dabacaad dambe aada u muxaqaq oo la yidhi waa tii kitaabadiisii baa laga soo madbicay cibaaradu kuma sugna marka waxaan leenahay bal dee shicaar bay noqotay dadka shiicada iyo inay taa yidhaahaane waxay ahaydun dee faadimo iyo khadiijo iyo ahlu beytkii rasuulka iyo saxaabada kaleba radia allahu canhum waardaahum ayaan odhanaynaa wuxuu yihi muslim taasi waa inta yare cibaarada inooguba sugan habeen dhaweydna alhaa way inoo soo socotaa xadaثna axmed ibn cabdillahi bn yunusa waqutaybat bnu saciidi kilaahumaa can layt bn sacdi qaala bnu yunusa xadaثna laysun qaala xadaثna cabdullahi bn cubayd llahi bn abi muraykata alqurashiyu taymiyu ana almiswar bna makhr ibna makhramata xadaahu kolley dadku waa dad aynu soo wada aragnay kitaabkana inoogu soo noqnoqda saxaabigan yaree miswar ibnu makhrame asxaabtii yaryareed kaa mid aabihina waa saxaabiya ayaa u waramay cubaydullaahi cabdullaahi bni cubaydillaahi ibni abi mulayka oo taabici ah wuxuu ugu waramay anahu inuu isagu waa muswar samica uu maqlay rasuul اllahi salى اllahu calayhi wasalam cala lmimbari mimbar korkii isagoo kuba sugan walxaal huwa yaquulu rasuulku leeyahay ina bani hishaam ibna اlmugiirati waa hishaam ibna اlmugiira dadkiisu iyo inamadiisaasi waa adigu reer hishaam ibna اlmugiira ista'danuunii way iga idan dalbeen oo markaa dadkii dee hishaam ibna اlmugiira uu dhalay dadkii kaba joogay waxaa ka mid ah waa reer ballaadhane xaris ibnu hishaam iyo dee hishaam ibnu mugiirana waa abujahl aabihii abujahl waa ina hishaam ibnu mugiiru ahaa marka waa qoyskiisii waa qoyskaa reer bani hishaam ibnu mugiira waxay iga idan dalbeen an yankixuu inay u guuriyaan ibnatahum inantoodii inantooda ay u guuriyaan caliya bna abi aalibin waa inan reerka kaba mid ahayd jawayriyaa la odhanayay waa la yidhi magacyo kalena waa lagu sheegay waa ina abijahl waa ina abijahl weeye inay u guuriyaan cali bna abi aalib falaa aadanu lahum anigu iyagaa markii hore ma kaba joogsaday malaa markuu cali laba hadlay oo yihi dee faatima bintu rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam baaba dee macaaga ah anigu uma fasaxayo uma laa aadanu lahum uma laa aadanu lahum waa takraarku waa taakiid ilaa an yuxiba inuu jeclaado mooye ibna abi aalibin ina abi aalib an yudalliqa inuu furo bnatii inantayda oo yankixa uu guursado ibnatahum inantooda uu guursado kolley xadiidka duruq buu leeyahay riwaayadkiisa markaan israacino ayaan yar eegi doonaa masalade fa inama ibnatii inantaydu fadcatun waa faadime waa wasad iyo qidco minii aniga igaba mid ah oo badcatun ba'du way fadxisan tahay sheekhu wuxuu leeyahay ba wax kale kuma banaan hawalow culimada luqada barhkood bidca iyo budcaba ay soo naqliyaan laakiin dee bal waa taasuna waa qidcat laxm waa inta hilibka waa qidco ama wasad igaba mida weeye mudqatun baa inoo dambaysa yaribunii waxa i shaki gelinaya maa raabahaa waxa iyada shaki geliya wayu'diinii waxa i dhibaya maa aadaha iyada waxa dhibaana way u dhibaya saa daraaddeed ma fasaxayo xadaثnي أbو معmر إسmاعيل بن إبراhيم الhudلي qال xadaثna سفyان عن عمr وعمر بن ديناr سفyاankuna waa ina cuyayna عن بن أbي muraykta عن المسور بن مkhrmةa qاaل qاala رasuuل الlahi صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi إنmaa faaطimaة faaطimo بضcaة waa in iyo وaslan iyo qidco mini aniga igaba mid ah yu'diinii waxa idhibaya maaadaha waxa iyada dhiba idhibin xadaثnii axmed bnu xambali qaala akhbaranaa yacqub bnu ibrahima qaala xadaثanaa abi abihi ibrahim can ilwaliid bni kahiiri qaala xadaثanii moxamed bnu camr bni xalxalata adu'aliyu diiriyuna waa la yidhaha horena kitaabka waa inoogu horeeyey ana bna shihaabin xadaثahu ana caliya bna اlxusayni xadaثahu caligana waa imaamkii zayn اlcaabidiin weeye ee ina xusein ibna cali bna abi aalib sanadkuna aada buu u dheeriyo weliba saxaabigii waa dambeeya misr ibnu makhrame ina cali waa taabici oo sideed weeye oo muslim iyo rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh maanta sideed baa u dhaxaysa raawi ama shaksi annahum haddaba iyagu cali bnu xusein baa u warramaya ibnu shihaba wuxuu u warramay annahum waa cali iyo qoyskiis waa dadkii ay walaalo ahaayeen iyo wixii kale la socday bal wixii hadhay weeye xiina waqtigay qadimuu yimaadeen almadiinata madiina min cindi yaziid bni mucaawiyata yaziid ibni mucaawiya xaggiisa ay kaba yimaadeen min cindi maqtala xusein bni caliyin radia allahu canhuma xusein ibnu cali markii la dilay hore siaan usoo sheegnay lafdigan darfiga ee cinda min way raacdaa way geli kartaa way ka horeyn kartaa waana la jerayaa markaas laakiin waxaan min ahayn oo xataa xuruftii kale jar oo kaliya ma gelayso oo ma gasho haddaba yaziid ibnu mucaawiya markay ka yimaadeen markii xusein la dilay ibnu cali radia allahu canhuma ayuu laqiyahu lmiswar ibnu makhrama ayuu la kulmay kolley qisadan ma taabanayno ma gelayno ee laakiin cali bnu xusein aabihii uu la socday markii uu ciraaq tegay de markii iyagu nimankii dee lugooyey ee bal matalan marka hore idhi soo bax haddana waa umay hiilinba ee soo saaray adigu ugu dambayn wax dhacayba waa la dilay de cali un lama dilin maya xusein un lama dilin dad kaleo qoyskiisii ahaa ama kuwa uu dhalay ha noqdeen haba noqdeen qolooyinkii iyaguna dee waxa weeyaan ahaa in caqiil ibnu abi aalib iyo dadki adigu dad kaleo aalubeytkiisii ayaa laba dhintay oo la dilay cali bnu xusein markaa waa socday nin dhalinyaro ana uu ahaa kollayna waa xanuunsanayana maalintaasoo isagaa dilkii waa ka badbaaday zaynulcaabidiin dumar baa la socday kalo iyaguna qoyskii ahaa markii dambe adigu ninkii ciidankan bandiray ee ina ziyaad cubaydullaahi la odhanayay qolooyinkii iyadoo madaxii xuseenna xataa daartii imaaradii kuufa la geeyay waxa uu u diray shaam iyo yaziid ugu dambeyn halkaas baa laga soo ambabixiyo madiine lagu soo celiyey haddaba markii cali bnu xusein iyo ciddii la socotay aalkiisii ahayd iyo qoyskii ay madiine soo gaadheen weeyey ka yimaadeen shaam iyagoo marka hore ciraaq laga kaxeeyey ee waa intii hadhay oo la geeyey markaa shaam shaam baa deeta madiine uu markaa dib ugu soo ambabixiyay oo madiinaha ay yimaadeen haddaba markaas ayaa zaynulcaabidiin baa leh laqiyahu waxaa la kulmay almiswar bnu makhramata waa nin saxaabi quraysh ah aabihiina saxaabiya si aan soo sheegnay asxaabtii yaryareed waqtigii rasuulka ilaahay kaba mid ah markaa dee waa nin weyn eh oo odaye ayaa la kulmay cali buu la kulmay faqaala lahu wuxuu ku yidhi hal laka ma kuu sugnaatay ilaya aniga xaggay min xaajatin xaajo iyo wax xaajo ah oo ta'murinii biha ad i amrayso macnaa wax dana ma leedahay wax xaaja ama leedaod ifarto oo dee xaajadaa kuu gudo cali buu odhanayaa dadkii markaa socdayba dee ninkii ugu yar roonaaba ah ama qoyskii dee dumarna meeshii waa jiraan been qaala wuxuu idhi zaynulcaabidiin faqultu lahu waxaan ku idhi laa may qaala lahu wuxuu ku yidhi markaa misr baa odhanaya hal anta adigu ma tahay ali waa caliyow waa cali ibn lxusein mucdiya mid isiinaya sayfa rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay sayftiisii waa hayay markaa waa siday oo dee halkaasoo lagamana qaadina waa kan markana madiinuu laba yimi sayftan rasuulka ilaad hayso may siinaysaa wuxuu yihi fa innii anigu akhaafu waxaan ka cabsanayaa an yagribaka inay haalib noqdaan oo alqowmu qowmku caleyhi korkiisa oo nimankan reer bani umaya seeftan ay kaaga qaalib noqdaan ay kaa qaadaan ayaan ka baqanaya waana seeftii rasuulka ilaahay waymullaahi ilaah baan ku dhaartee lain acdaytaniihi haddaad isiisood aniga isiiso seeftan laa yukhlasu lama gaadhayo ilayhi ilaa hada sayfi abada macnaa ruux damcay oo doonayo inuu qaataa ma gaadhi karayo waan ku dagaalami buu leeyahy xataa tabuuqa nafsii waa ilaa ay naftaydu ka gaadhaysa maxay xulquumiyo ujeeddadu ilaa layguma dilayo oo anoo lay dilo un mooye cid kale oo gacanta ku dhigi karta markaa ma jirto waan ku dagaalami isaguumuu dhiibin markaasuu arrintan kale yidhi oo wuxuu yidhi ina caliya bna abi aalibin waa ninkan uu dee la hadlayo zaynulcaabidiin awowgii weeye cali bna abi aalib radia allahu canhu ayaa khadaba wuu doonay ibnata abi binta abi jahlin ina abi jahal buu doonay calaa faadimata faadimo korkeed kale waa fadxuma ka dabadeed de waa hadal bay ahayd qoyskiina waa tan gaadhay reer bani hishaam ibn اmugiira fasamictu waxaan maqlay rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay baan maqlay walxal wa yakdubu nnaasa dadka uu khudbaynayo fii dalika waa arrinkaas ayuu dee si loo wada ogaado ayuu kaba khudbaynayu kaba hadlayayo calaa mimbari haada mimbarkiisan madiinaa la jooga waa masjidka rasuulka mimbarkiisan kan ah ayuu ku taagnaaba wa ana aniguna yowma idin maalinta muxtalimun nin qaangaadhaan ahaa oo qaangaadh buu ahaaba faqaala wuxuu yihi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh ina faadimata faadima mini anay iga mid tahay wainii atakhawafu waan cabsanayaa oo an tuftana fii diiniha halkan inay mafsada iyo dhibi ugaba timaado arrinkan dee khayradii dumar oo diinteediiyo xaggeed laguma fidmeeyo ayaan kaba baqanayaa taas buu yidhi qaala wuxuu yidhi miswarba hadalkii wataa uma dakara wuxuu rasuulka ilaahay sheegay sihran waa xidid lahu isaga u sugnaaday oo min bani cabdi shams bimacnaa nin la xidhiday inantiisa qabay oo dee waxa weeyaan musadag u ahaa rasuulka ilaahay oo reer badi cabdishamsi ayuu hadal qaaday dee waa munaasabadan faatnaa calayhi uu ammaanay isaga ninka fii musaaharaatih ninkuna waa joogaa markaasoo waa nool yahay musaaharadiisi waxaa la arkaa may noolay dee zaynab musaaharadiisii iyo la xididkiisii iyo uu isaga laba xidhiday oo faaxsana weliba waa fiicneeyey oo rasuulka ilaahay uu ammaanay ninkaas oo waa tan hadalkiisii qaala wuxuu yidhi xadaanii wuu ii waramay waxbuu ii sheegay fasadaqanii run buu iigu sheegay wuxuu ii sheegay wacadanii wuu ii ballan qaaday waxbuu iigu yaboohay oo fa awfaa lii wacdigiisiina wuu ii oofiyey taas buuli bal horta ninkani waa nin de waa kaasoo waa reer cabdishams abulcaas ibnu rabiic weeye oo kunyadiisaas buu aada uguba shuhuroobay magaciisa culimadu magacyo kala duwan bay inoo soo naqliyeena laakiin abulcaas ibnu rabiic marka la eegana waa ibnu de waxa weeyaan ukhti khadiijata haaladii aynu soo maray ee khadiijo bintu khuwaylid walaasheed ahayd ayaa dhashay oo waxa weeye khadiija habaryar uba ahayd dee xaggan kalena waa reerka reer cabdishamsi ayuu kaba mid ahaa wuxuu guursaday zaynab zaynabna way ka weyneyd faatimo faatima rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh abihiisii way uba yarayd waxaanay raajax yeelaan waa raajax yeelaan baan leeyahay bacda albicsa inay dhalashadeedu ahayd oo markan uu amiir lmu'miniin caliy bnu abi aalib guursaday radia allahu canhuma waa dee iyada iyo isagabe waaba shan iyo toban jir iyo meelahaasay hayd baa la idhaahaa waa beder dabadeedna dagaalkii beder markuu dhacay dabadeed un baan u guursado horena waa tii qisadii hashi uu ka helay uqda ahayd ee uu khumusk ama dee qaniimadii beder kaba helay iyo tii rasuulka ilaahay uba dariyo markii uu aqal gelayu faadimo la aqal gelayo ti aan qisadaa soo marnay xasanad kollay sanadii saddexaad baa dee iyada isagaa ugu weyn carruurtii ay dhashay ay cali uba dhashay sanadii saddexaad buu dhashay xuseynatii afraadun buu dhashay kollay zaynab iyo mukursuum iyo muxasin iyo bal dhowr bay ahaayeen intii ay uba dhashay haddaba laakiin zaynab way kaba weyneyd waxaana la idhaahba haddii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh iyadaa ugu weyneyd waxaana uu guursaday abulcaas kollay waa qablalbicsuu guursaday markii dambe rasuulka ilaahay lama soo diray haddii de ama bacalbicto guursanin kolley iyadaa ugu weyneyd uun rasuulka ilaahay markii lasoo diray ee dacwadii uu la jahray ee qurayshi ay kaba fogaatay bel laba colowday xataa qurayshi waxay usoo bandhigeen inuu furo waa diiday isagoon islaamintaa uu diiday halka ina abilahab oo ruqayo markaasun ay u mehersanayd lamu aqalgeline oo aabihii hooyadii ay kuma xambaareen oo uu furay bal waxaaba la yidhah umukurtuum iyo ruqaya labaduba laba ilma abilahaba ayay u kala mehersanaayeen markaasaa dee waktigaas baaba dee ay bilaabantay cadaawadaasi bay fureen lamanani aqalgelin waa labadan cusmaan isagaba dambeeyey bal markaa isagu tii waa diiday markii adigu hijradii dabadeed dagaalkii beder markuu dhacay wuxuu la socday quraysh buu laba socday dadkii la qabtayna ka mid buu ahaa dadkii la qabtay abulcaas iyadna warkaa weli dee makay ku baaqi ahayd oo may soo hijroon markii la bilaabay fidyadii ee quraysh ay bilowday dadkii laga hayay inay rasuulka ilaahayna taa goostay in xoolo inta lagaba furto lagu furto ay ldee ay saa kuba lagu furto dadkii ay fidyadii bilaabeen ayay soo dirtay iyadu zaynab qiraadadeedii mala habeenkii dee ay khadiijena ay habeenkii adigula lagu hooyey waayo hooyadeedu way nooleed markii la hooye rasuulka ilaahay baa adigu tii intuu dadkii weydiisay baa isagii lasii daayey laakiin waxaa rasuulka ilaahay dee isagii faray ama uu dee isagiina ay kula ballameen markuu ku noqdo maka inuu soo daayo ha soo hijrootee isaguna tii waa oofiyo markuu tegey dabadeedba uu soo amba bixiyey way soo hijrootay walow dhibi dhacday oo ay dee isagu ma soo kaxayne niman kaloo quraysh ahaa ay dhexda u galeen oo awrkii iyo ay kuba didiyeen oo bal ay kaba ay ka dhacday oo xataa ilma malaa kaba soo dhacay ama kaba qoodmay oo adigu dhibaata ay dhacday markii dambena waa la celiyo dee nin kalaa soo kaxeeyey oo adigu meeshu inta dagaal markay arkeen de adigu waxyaala qisadu way dheer tahaye markii dambe dee adigu madiinay timi oo wacdigii uu ballan qaaday ama wixii uu rasuulkii ilaahay kuba yidhi waa oofiyey muu islaamin isagu halkii buu baaqa kuba ahaa haddana sanada dabadood baa isagoo dee markaa weli hudnadii aanay dhicin suluxii xudaybiya isagoo la socday safar dee uu kaba soo noqday mala isagaaba waday oo shaam uu kaba keenay ayay muslimiintu dee halkii meel bay kulaba kulmeen oo waa lasoo qabtay isagiiyo xoolihiiyaba iyo dadkii laba socdaybo zaynabna markaa way joogtay iyadaa magan gelisay oo dee tiina waa la aqbalay oo waxa weeya waataynu soo maray dimada muslimiintu mid inay tahay oo yasca biha adnaahum haddii ruux muslimiinta kamidii ruuxuu magan geliyo khalaas waa in la aqbalo weeye taasoo la dhameeyo tii markay ahayd ayuu wuxuu iyaduna markaa rasuulka ilaahay uguba warramay islaamkii de xooluu wada waa loo dhiibay isagii xoolihiiba laba sii daaye dee xoolahan inuu celin doono dadkii geyn doona u geyn doono dee markuu horta ammaanadii iska wada oofiye dabadeedna uu islaami doono uu noqday oo sidii buu yeelo xoolihii intuu wada bixiyo dadkii u wada siiyey dee uu markaa uga mas-uulka ayuu soo noqday uu islaamay rasuulka ilaahina salawaat ullahi wasalaamu aleyh zaynab meherkii hore ayuu ugu soo celiyey meherkii hore ayuu uguba soo celiyey zaynab bal kolley taas bay ahayd marka arrintan ah inuu ay soo hijrooto uu soo daayo oo kale wacdigaa uu ku ballan qaaday waa oofiyey arrintan kale dee islaamnimadkiisiiya kuba tacalluqsanaa waaba kaba run sheegay haddii wacdi kale iyo arrin kale ay jirto jaanibkan kuba tacalluqsanaa waaba ixtimaale adigu rasuulka ilaahay uu ammaanay isaga marka wuxuu uhi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh wa inii anigu lastu ma ihi uxarimu mid xarimaya xalaalan wax ilaahay baneeyey ee taxriimka iyo taxliilka ilaahay baa iska leh rasuulka ilaahay waa mubaliq waa caddeeye waa gaadhsiiye eh ilaah baa wax xarima waxna xalaaleeya ee rasuulka ilaahay waa loo soo dhiibay oo dee tigu ina soo gaadhsiiyey haddaba anigu shay xalaala xaraam kama dhigayo walaa uxilu xaraaman shay ilaahay xarimayna anigu xalaal kama dhigayo walaakin wallahi baan ku dhaartee laa tajtamicu ma kulmayso bintu rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam waa rasuulkii ilaahay inantiisii waa inadii rasuulkii ilaahay inantii iyo bintu cadowillaahi cadow ilaahay dee laba isqabanayaba maaha waa bintu rasuulilah iyo bintu cadowillaahi makaanan waaxidan abadan waa nin keliya cismadii meel keliya kuma wada kulmayaan adigoo calitii ka joogsay weli xadiidka duruq baa inoo yar hadhay markaasaan in yar kusoo yar laba noqon doonaa xadaثna cbdاللahi بن cbdالرحمaن الdاrمي qال أخبرnا أبواليماني قال أخبرnا شعyب عن الزهري قال أخبرني علي بن الحسين أن المسور بن مخرمة بن مخرمة أخبره أن علي بن أبي طالب خضب بنت أبي جهل وعنده أgtiisana waxa kuba sugnayd فاطمة بنت رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم فلما سمعت بذلika arinkaa markay مqشhay waa فاطمة oo dee keligeed ah walaalaheed way wada dhinteen oo markaa dee zaynab iyo umukursoma ugu dambeeyeyno may noolahaynba hooyo u nooli ma jirto hadda haddii hinaase iyo waxyaala ay galaan cid ay u laabantoy dee dhibteeda u sheegato ama taasoo kale wehel u noqota maba lahaba markaasaa deeta waxa weeye rasuulka ilaahay bay uba timi faatima atat nabiya sala allahu calayh wasalam faqaalat lahu waxay ku tidhi ina qowmaka tolkaa yataxadasuuna waxay ku sheekaysanayaan anaka laa taqdabu libanaatik ablahaaga inaanad uba cadhoonahayn wahaadaakana caliyun cali weeye naakixan xaalu yahay jumladu way dhan tahay waan xaalaynaynaa bukhaari oo kale naakixun baa halkan dhacday waana sasiibo fiican eh laakiin dee waa labada macnoba waa taa sawaabka xaalu yahay mid guursanaya markaa muu guursanaya waa doonaya waa ابنة أبي جهل قال المشور أيا وحد فقام النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته وان مقلي حين تشهد مركي ودي وخطبه بلا بي تشهد كي كهرية خطبة لبيمي ثم قال وحد أما بعد فإني أنكحت أبا العاص بن الربيع ابن الربيع أبا العاص بن الربيع وأن أبوري زينب أبوري رسولك إلهي وماما يقول الشيء وماما نواتين والصلاة كبس ومري رسولك إلهي سوى الدشا من دكتك بسيدة إنه دد صلاة تكيي أو marka inta uu taagan yahayna ay dushiisa saarnayd ama halkaa uu degta kuba hayay iyo de waxa weeyaan garbihiis marka uu dee sujuudayana uu dhigayo haddana dib uga qaadayo waa umama taas bay ahayd way weynaatay dee carruur dambe iyadu may dhalin bal markay faadima dhimatay dabadeed waxaa guursaday cali bn abi aalib ayaa guursaday umama bintu zaynab iyadaa malaa kula dardaarantayna waa isaga dee inay isa habaryar bay ahaayeene inta ay isla noolyiin maa la wada guursan karine faadima meeshii kale day kaba baxday cali ayaa guursaday inan kaloo cali la odhanayena way u dhashay waanu roognaaday oo bal waxaa la yidhaha dee xadda almuraahaqa ayuu gaadhay laakiin sida waxaa muuqatay haddana xayaatadii rasuulka ilaahay buu dhintay salawaat ullahi wasalaamu caleyh ama abulcaas ee wadnata aan sheegniyo islaamkiisi ee sanadii labiyo tobnaad rasuulka ilaahay sanad buu kaba dambeeyey geerida oo sanadii labiyo tobnaad ee hijradu dhintay faxadaanii waa ii waramay waxbuu ii sheegay oo fasadaqanii run buu igaba sheegay xadiidkiisii wadnataa umuura aan soo sheegnay laba qiso iyo waina faatimata binta muxamadin mubqatun waa waslad mini aniga igaba mid ah wainama akro waxaan nacayaa an yaftinuha dee waa dumar kollay waaba taas khayro dumar way iskama jirtaa aniga aynu soo marnay dumarkii rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu calayhi naasahoodii taas waynu soo marnay iyo wax iyaga dee lagu beeray inay tahay oo ay macduur kuba noqonayaan waxyaalaha kaba dhaca haddii qaladaad ugaba dhacaan hinaasaha daraaddeed oo kolkol dee ikhtiyaar la-aan baabay arrintu noqonaysaa waynu soo marnay arrinkaa aan marka dhaweyd sheegayo xafnu xajar sooba naqliyo oo ah iyadiina wehelmay lahayd markaas hooyadeed way dhimatay hablihay walaalo ahaayeen de iyadu ayguba yaraydnaa dee saddexdoodiiba ruqaya iyo umukurthum iyo zaynab dee ruqayaha ugu horeysay way wada dhinteen oo kuwaas baa uguma dambeeyey malaa umukurthum iyo waktiyadaa horteedun dhibatayba ruuxan markay wax ku yimaadaan haddii dee taas oo kale cid ka fudaydisay iyo cid u noqota waxyo waxyaalana mabay jirin bal arrin kale oo rasuulka ilaahay tilmaamo laba arrimood oo kalena way jiraane bal taa jaanibkaasa kollay mushkilo ayaaba dhici karaysa inay kaba qabsata iyada wainahaa wallahi baan ku dhaartay laa tajtamicu ma kulmayaan oo bintu rasuulillaahi sala allahu alayh wasalam oo bintu cadiwillahi kolkol dee cadaawadii aabbayaasho awlaadda way gaalaan waa si halkan qurdubi yidhaaho oo kale waa la islaamay waaba islaamay laakiin haddana taas dee kolley waxyaala way iskaba iman karaan raadi waa hadhi karaa oo bal dee waxaaba jirto kutubta inooguma sugan oo kutubta tafsiirkuna barhkood markay dee ay masalan wain khaftum shidaaqa baynahuma fabcatu xakaam min ahlihi waxakaam min ahliha kolkol qiso ay soo naqliyaan oo waa caqil ibn abi daalibi haweeney iyadna qoyskii dee ina cutbo ahayd oo bal masalan taas isqabay oo markii dambe dhibti waxay kaba dhacday marka uu guriga soo galaa dhici karta inay tidhaaho cutba iyo shayga dee dadkii adeebada lagu laayay xusuusan tahay waa aabaheed iyo adeeradeed iyo hebel iyo hebel iyo xaggay mareen waa iska aamusa iska aamusa ilaa maalintii dambe ku yidhi marka daarta gashay dhinacaa ka gey jireen oo kale iyo hadal sidaasoo ay noqotay arrintii inay cuhmaan iyo gaadho dee ibnu cabaas iyo loo saaray mala cid kale inay mucaawiya ahayd baan filayaa si loo dhexdhexaadiyo oo san aayadda lagula camal falo asartaa iyo raadkaasa kolley waa jiraya waa qurdubi macno uu ishaaro wallahi laa tajtamicu bintu rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam wabintu caduwi llahi cinda rajuli waaxidi nin keliya agtii abadan qaala fataraka caliyun alkhudba cali baa wuxuu kaba tegay khudbadii khidbata doonidii dariiqan baa inoogu dambeeya markaasaan dib ugu soo yarlaamayna وxadaثnيi abu macnin الرaqashiي qala xadaثna whb yعni بna jrيr عan abihi abihi jrيr بn xaazim qaala samictu nacmaana yacni bna raashidin kollay horeynu nikaaxiyo ugu soo aragnay ninkan malaa waa labada meeloodu kaba sugan yahay in aada usii xoog badan maha ee waa de mutaabacaadkiia yuxadiثu can الzuhriyi bihada اlisnaadi naxwa xadiidku waa inoo dhammaaday horta bal fadligii faadimo iyo inay sayidata nisaa ilcaalamiin tahay iyo waa axaadiida insha allahu tacaala inoo bilaameeya weeye bal halkan laakiin maxaa inoogaba sugan rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh inuu sheegay faadima badcatun min dee inay cid kaba mido ay tahay dee in isaga kaba midona cid kale oo imaka fadli ahaan kula sinaanaysa waa badca isagii kaba mida maba jirto iyadaana bal maalan dee xadiidkuna waa inoo dambeeyay inay sayidata nisaa ilcaalamiin bal haddii maryam iyo lasoo dhaafo ummaddan marka ay noqoto iyada ayaaba ta uguma fadliga badan dee hooyadeedna way soo raacaysaa kolleyna waa iyada xagga hooyadeed iyo waxyaala waynu kuma soo maray bal xadiidka horta mid weeyaan oo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waxa iile iyo dhibe ay uguba sugan tahay waxa weeyaan in lalaba yimaado taasi wax banaan ma noqonayso oo bal isaga siday culimadu yidhaahaan haddii rasuulka ilaahay waxaan uu dhibsanayaa shay asalkiisu banaanye uu kaba dhalanayo dee rasuulka ilaahay dadkii laba mid ma aha iidihiisuna waxaa u keenayaa kufrinimo iyo ayuu keenayaa ama waa xaaraan aad iyo aadaba adagoo xataa shaygu asalkiisu isaguu mubaax yahay hadday kaba dhalanaysa rasuulka ilaahay dhibsigiisu wax lagaba tegayo weeye qadiyaduna imaka taas mayd dadka kaa taa kulama mid maaha oo shaygu hadduu shay mubaaxa yahay ruuxii ay u bannaan tahay inuu sameeyo hadday dad kala dhibsanayaan dee shareecadu wixii ay banaysay ruuxuu gama tegayo taas oo kale oo cid bay dhib kuba tahay ama dhibsanayso oo kale shaygii asalkiisu mubaax yahay iyada waxa weeyaan xaaraam ugama noqonayo shaksigii dee tacaddi dad kale laakiin rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh arrintiisu dee way kaba dunayd idihiisuna iyo in laga cadhaysiiyaano dee wax banaan ma aha waa shaygaa xaaraamta xataa asalkiisu shay mubaaxa haba aha taasi horta waa mid arrinkanna waa kan waxa weeyaan kolley rasuulka ilaahay laba arrimood buu sheegay oo waa kan yidhi wax ilaahay xalaal kaba dhigay anigu ma xarimayo oo arrinka asalkiisu waa mubaax ee in faadimo lala guursado bal dee bintu caduwillaahi oo kale inay noqoto daradeedii asalkiisu waa mubaax kola dee iyadii muslimada tahayba laakiin jamcintan iyo isugeyntan laba arrimood buu rasuulka ilaahay wuxuu u diidaya kuba sheegay mid weeyaane arrinkani dee kollay khayradii dumar baa meeshii imanayso faadima way dhibsanaysaa dhib baa uguba sugan rasuulka ilaahayna iyadoo dee sida aan soo sheegnay keli ah aan hooyo lahayn oo walaalo lahayn oo cid marka waxyaalahan hamigan ama qaniga halkan ugaba imanaya uu kuba yimaado ay u ceersatay ula cararta ama ka fudaydiya ama taawehel uguma noqdo aan lahayn oo kale dhibsigaas rasuulka ilaahay waa dhibayaa salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dee shafaqadiisii badnayd ama isaga iyada ha noqotiyo caliba oo wixii iyaga dhibi ay uguba sugantay uu diidaya taasi waa jaaniba waa tacliil arrin kalena rasuulka ilaahay wuxuu ku cileeyey waa khawlfu khawlfu fitnati calayha waxaan ka baqanayaa diinteedii in laga fidneeyo oo umuurahan ee iyadii haddii waxyaalo aan munaasib ahay inay kaba dhacdo waxyaalo aan toosan inay kaba dhacdo inay fidno diineed kuba noqoto oo halkaa fasaad iyo waxyaale ay kaba yimaadaan haddaba labada arrimood baa rasuulka ilaahay oo laba cilo ah oo ayuu sheegay inuu tan uba diidayo arrintan kalena way jirtaay oo ayba matalan ah rasuulka ilaahay inantiisii iyo bal ninka acda dee cadow weyn lirasuulillaahi sala allahu calayh wasalam walow dee ay imaka muslimo tahay haddana kollay aataari waa iskaba jiri kartaa laba dumaroo laysqabo labadaa dhinac kasoo kala jeedaana kollay waxaa la arkaa xidhiidhku inaanu fiicnaan iyadoo xidhiidhkii khayraduna uu jiro dee khayradii xumaynaysa ee bal jaanibkaasna waa jiraaye laakiin labadan arrimood buu rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh jamcinteedii iyo taasuba sheegay dee caasho faadimo dabadeedba waa kii dumar kala duwan buu guursaday faadima markaa may joogin waayo cali dumar kala duwan buu guursaday dad badanna u lahaa dee xasan iyo xuseen ma raggiisa uu dhalay dhowr iyo toban way gaadhayeen be de waa faadimo dadkeedii iyo shuhroobo de iyagu sharaf kaloona dadkaa kala lahayn iyo lahaaba weeye markaa arrinkan jamcintan uu rasuulka ilaahay diidaya ba labada cilaa xadiidka inooguma suganba oo taas cibaaradan anigu shay xaaraam ah anigu ma xalilaya ma xalaal lahan xarimayana macnaa waa jawaanibtaa kale une laakiin taxriirka iyo taxriirka ilaah baaba leh culimada qaar baa macno kale halkan yar milicsaday oo yidhi anigu ma xarimayo shay xalaala oo xukumkii ilaahay wax khilaafsan ma odrhanayo laakiin arrinkan iyo diidmadaydaniba waa jay laba shaksioo dee saasa inaan la kumin si wuxuu xukum ilaahba yahay waa dee istimaalo inuu leeyahy anigu xaggayga waxaan ka xarimaya maaha laakiin arrin kalaa jirte bal waa macno ay leeyihin imaam nawine halkan dhigayo ixtimaale laakiin waxaan leenahay waa umuurahaas ta'adiga iyo umuuraha weeye labadaa cille rasuulka ilaahay inoo sheegay ayay sababtu tahay حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم يعني بن سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة حاء وحدثني سه- وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن أبي هذا لبدي سند وكل ما يعني markii hore sheekha muslim mansuur ibn abi musaaxim ibraahim ibnu sacaad buu kaba warinaya ibraahim ibnu sacaadna aabihii laakiin maanta zuhayr ibnu xarbi oo sheekha labaad ee muslimi yacquub ibnu ibraahim buu kaba wariyay markaa waxay soo galay sanadkii nin kalea kusoo biiro qoyska ah oo saddex isdhalay baa markaa sanadkii inoogu wada sugan oo midba midka kale kaba warinayo wuxuu yihi markaas de ibraahim ibnu sacad baa odhanaya ana curwata bna zubayr xadatahu curwat bnu zubayr baa u waramay curwat ibnu zubayr oo wuxuu ugu warramay ana caaishata xadadathu caaisha bintu abi bakrin inay u warrantay ugu warrantay ana rasuula اllahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay dacaa inuu u yeedhay faadimata faadima bnatahu inantiisa ahayd waana waqtiyadii wafaadi doono dumarkii rasuulka ilaahayna way laba joogeen oo guri baa lagu sugnaa ee hadduu ayaamihii ugu dambeysay tahayna waaba gurigii caaisha adugu faadima ibnatahu fasaarahaa macnaa ay akhbarahaa siran dhegtu wuxu saaray oo hadal aan dadkii kale maqlahayn buu u siray suu sir ahaan ugu sheegay rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh fabakat way oyday dumarkiina way fadhiyaan kale hadalkan uu ku yihi rasuulka ilaahay lama maqlayo sir ahaan buu ugu warramay wax ugu sheegay markaasay oyday uma saaraha haddana mar kale ayuu sir ahaan ama ugu sheegay wax uu dhegta u saaray oo uu markaa u siraysay war fadaxikat haddana way qososhay waa mar keliya iyo fadhi keliya faqaalat caaishatu caaisha waxay tidhi faqultu lifaadimata faadima waxaan ku idhi ma hada aladii kii muxuu yahay saaraki bihi rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay uu dee sir ahaan iyo hoos ahaanku ugu sheegay oo fabakeytii aada oyday uma saaraki haddana sir ahaan uu kuugu warramuu kuugu sheegay markii dambe oo fadaxigta aada qososhay qaalat waxay tidhi kolley xadiidka dambe dheer ayaa wuxuu ama riwaayada dambe dheer ba waxay noo caddaynaysaa waa xadiidkan u duruqdiisiiye inay markaa ku tidhi maya sirtii rasuulka ilaahay mid faafinaya ma ihi markii rasuulka ilaahay wafaaday dabadeed bay dib u weydiisay iyadoo weliba aada ugu adkaysay markaasay u sheegtay oo xadiidka dambe ay noo caddayn doonaa ama dariiqa dambe markaasa waxay tidhi saarani rasuulka ilaahay markii hore macnaha wuxuu ii siray suu sir ahaan iigu sheegay oo dee waa kan faakbaranii wuxuu iigu warramay bimowtii inuu dhimanayo macnaa ajashiisii inay dhowaatay oo uu dhimanayo iyadana wuxuu amray inay ilaahay ka cabsato ay sabirto fabakaytu waan ooyey de taasaan la ooyey uma saaranii haddana waa dee is dee sir ahaan buu wuxuu iigu sheegay oo faakbaranii wuxuu iigu warramay ani anigu awalu man shaksika ugu horeeyay inaan ahay oo yatbacuhu raacaya min ahli ehelkiisa xaggood o dee geeridii rasuulka ilaahay haday kaba naxday imaka geerideedii baabuu u sheegay ruuxa ugu horeeya qoyskiisa kaba mid ee dhinta ee isaga ka daba taga inay iyadu noqonayso ayuu rasuulka ilaahay u sheego waa faraxay dee aakhira iyo intiqaalkeed iyo rasuulka ilaahay ay dee inay waxa weeyaan alla rafiiqii ay kuba faraxday ayay tidhi fadaxigtu waan qoslay oo taas way tihi horta xadiidku waa inoo socon doonaa ewaxaa inoogu sugan mucjiso weyn oo rasuulka ilaahay mucjisaadkiisii kaa mida bal laba mucjiso mucjisada hore rasuulka ilaahay wuxuu sheegay ee inuu wafaadkiisi gaadhay faadimana ay ka dambaynayso inay ka hor dhimanayn inay isagu uu ka hor dhimanayo waa shay uu warramay arrin kalena waa u sheegay oo ehelkiisa markay noqoto ruuxa ugu horeeye dhintay inay iyadu tahay hadda markaa dumarka kuma jiro aswaajta waa guud ahaan ba ehelkiisii inay iyadu ugu soo horeynayso dee bal markaa qosolkeeda dambena waa faraxay kuma faraxday dee waxa weeyaan rasuulka ilaahay inay haleelaysay iyo intiqaal min hadihi daari ila alaakhira iyadoo rasuulka ilaahay maciisa noqonaysa taas bay aday marka labadii arrimoodba sibay uga dhaceen rasuulka ilaahay waa wafaaday isagii markuu wafaaday dee faadima way noolayd miisaankii xasanaadkeedu noqday oo halkii dee waxa ay culimadu yidhaahaan ba rasuulka ilaahay abihiisii kale dee marka la eego badcatun minii iyo mudqatun minii way la wadaagsadeen laakiin fadliga ziyaaday yeelatay iyadu kaba yeelatay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh xayaatadiisii bay dhinteen isagaa ku sabray waxay galeen rasuulka ilaahay miisaankii xasanaad isaga iyo dee saxiifadiisii bay kuba qorneen ina waa dadkan isaga kaba horeeye uu kuba sabray qoyskiisii kaba mid aha ama faadima ris iyo musiibatii ugu weynaydba iyada hesho waa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh inuu wafaaday oo markaa sabirkii ay ku sabirtay uu noqday oo dee wax lagu sabro ama musiibatii ugu weyneydna taasba weeyaane inay noqotay inay saxiifadeeda iyada ay noqoto bal rasuulka ilahina arrinkaa wuu sheegay oo dee wuxuu yihi bal sabir oo in taasayda waana rusika ugu weyn si hadal ama riwaayo dabari ama tafsiirkiisa kuba wariyeen bal marka arrinkani waa laba mucjizo rasuulka ilahi mucjizaadkiisi kaba mid ah xadiidkuna way noo socon doonaa haddii ala idhaah way wuxuu yihi markaa mslim xadaثna abu kamilin اljaxdariy fudayl bn xusayni qaala xadaثna abu cawaanata can firaasin can caamirin can masruuqin kolley firaasna horeynuu soo marayna yaxya caamirna waa shacbi can masruuqin can caaishata qaalat anaha qaalat kuna waxay ahaayeen azwaaju nabiyi sala اllahu alayh wasalam rasuulki ilaahay haweenkiisu cindahu kale waa luqadii oon de damaairta damiirkan la xidhiidhay makaalkan nunusuwen luqadii waa kalawneydey lam yuqaadir kamuu tegina minhuna waaxidatan waa waaxidatan minhuna macnaa dhammaan waa u wada yeedhay way la wada joogeen meel keliyaa la wada fadhiyay oo waqtigii wafaadkiisu dhowaaday faaqbalat waxaa timi oo soo qaabishay faadimatu faadima tamshii xaal ay socoto maa tukhtiu aanay gefahayn mashyatuhaa socodkeedu ama de waxa weeyaan socodkeedu min mashyati rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam shayan rasuulka ilaahay socodkiisii waxba aanay ka gefayn oo ujeeddadu aad bay u shabahaysay oo rasuulka ilaahay siduu u socon jiray unbay u socotay waxay socodkeedu laba mid ah u socodkii rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayh falamaa ra'aha markuu arkay ayuu raxaba bihaa soo dhoweeyey rasuulka ilaahay faqaala wuxuu uhi marxaban bibnati uma ajlasaha uu fadhiisiiyey can yamiina xaggiisii midiga can shimaali xaggiisa midix uma saara dumarkiina way wada joogaan midi ma maqna yadii buu wax u siraystay oo hoos ahaan buu wax ugu sheegay fabakat way oyday bukaa'an shadiidan oohin badan bay oyday falamaa ra'aa markuu arkay jazaacaha argagaxeedii iyo naxdinteedii ayuu saaraha haaniyata mar labaad buu haddana legtii wuxu saaro dee hoos ahaan wuxuugu sheegay fadaxikat imika way ooyeysay haddana way qosashay faqultu lahaa caaisha leh waxaan ku idhi khasaki akhasaki rasuulullaahi sala allahu alayh wasalam waxaweyn khasaki bay hamsadii haba qadeen rasuulka ilaahay wuxuu kuu khaas yeelay rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam min beyni nisaa'i dumarkiisii dhexdood bisiraari inuu adiga hoos ahaan uu wax kuugu sheego oo balag dumarkiisii oo dhan oo wada jooga ayuu ka hanqarsado adiga wax kuu sheegay uma anti adigii tabkiina waad ooyeysaa maxaa dhacay weye maxaad daba ooyeysaa bay leedahay falama qaama rasuul llahi sala allahu alay slam hataa iyadoo rasuulka ilaahay fadhiyo bay tihi oo fadhiyo bay hadalka tidhi caaisha ku tidhi faadima marka ay oyday horay oyday markii uu kacay ayaan sa'altuhaa weydiiyey maa qaala laki muxuu kugu yihi rasuul llahi sala allahu alayh wasalam qaalat waxay tidhi markaa faadima maa kuntu ma ihi ufshi mid faafinaysa calaa rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam sira wara wuxuu ii sheegay sir bay ahayd markaa sirtiisii mid faafinaysa ma ihi qaalat waxay tidhi falamaa tuwafiya rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam markii rasuulka ilaahay wafaaday ayaa qultu waxaan idhi cazamtu calayki macnaa waxaan kugu weydiisanayaa sa'altukii weeyaan anoo kugu adkaynaya cazima ahaan bimaa wixii lii aniga ii sugnaaday calayki korkaaga iigu sugnaaday min alxaqi xaqo ee waa hooyanimo xaqeed waa uma almu'miniin waa zawjadii aabbaheed markaa xaqan aniga kugu leeyay kaa hooyanimoa kaas anoo weliba ku ad kugu adkaynaya waxaan kugu weydiisanayaa lama xadatinii waa inaad ii warantid oo inaad ii sheegtid maa qaala laki rasuulu llahi sala allahu alay wasalam maalintaa rasuulka ilaahi wuxuu kugu yidhi faqaalat waxay tidhi ama alaana imika ina markaa sir bay ahayd rasuulka ilaahay wafaad wixii dhacaya way dhaceenbe fanacamha waan kuu sheegayaaye ama xiina saaranii marki ama xiina saaranii fi lmarati lula markii hore markuu marka waxii siraystay ee uu hoos ahaan wax iigu sheegay faakbaranii wuxuu iigu waramay ana jibriila jibriil kaana inuu ahaa yucaariduhu mid la bandhiga la aqriya alqur'aana qur'aanka fi kuli sanatin sanad kastaba maratan aw maratayni kole aw maratayni iska zaa'id weeye shakigan riwaayaadka kalea inoo caddaynaya oo ah mar bay qur-aanka wada aqrin jireen cardiga waa dee rasuul jibriil baa aqriyaya rasuulka ilahina uu ka daba aqriyayey in wixii soo degay kolba ayaa la wada aqriyay oo la wada dhamaynaya waana bisha ramadaan saynu soo maray wainahu caaradahu alana maratayn wainahu jibriil caaradahu waa la bandhigay oo rasuulka ilaahay qur-aankii alaana uu la aqriyay maratayni laba goor oo sanadan mar keliya may dhicine laba goor baan qur-aankii wada aqrinay wainii anigu la ura u malayn maayo alajala waa cumrigaygii iyo ajashi ilaa qad iqtaraba inuu dhawaaday mooye oo dee sanadii kale waa inaan la gaadhahayn ramadaantii kale ajashi inay dhawaato baaban u malaynayaan fattaqi llaha faadimay markay arrintaasi dhacdo ilaahay ka cabso wasbiri sabir oo musiibadaa weyn ee wax lamidi aan u jirin ku adkay ku sabir fainahu shaniya nicmo salaf waa horumar iyo cid kaa horeysa ka u fiican baaban ahay ana anigu laki adiga macnaha waan kaasii horeeya waad iga daba imanaysaa adigaa kaasii horeeyo salaf iyo cid kaa horeysa ka ugu mudan iyo uga fiican baan ahaye ilahay ka cabsoo sabir qaalat waxay tihi markaa faadima fabakaytu waan ooyey de waa musiibadan iyo geeridan rasuulka ilaahay bay kaba naxdayo waan ooyey bukaa-ii oohintaydii aladii ra'ayti aada aragtay falamaa ra'aa markuu arkay jazacii argagaxaygii ayuu saarani thaaniyata mar labaad ayuu waxa weeyaan haddana uu wax ii sheegay uu hoosaan iigu sheego faqaala wuxuu ihi yaa faadimatu faadimay dee kollayna waana taa aynu soo marayba inuu u sheegay ta ugu horeysa ee ehelkiisa kaa midee soo haleesha inay tahay ee arrinkana waaba bishaaradan weyna tii labaada amaa tarday miyaanad raalli noqonayn kollay dee asalku wuxuu aha amaa tardayna wax lagu nasbiyo ama lagu jasmiyo nuuntii nuunu nuuntii loo gooyaa ma jirto nuunu rafcihii laakiin horeynu usoo maray meelo kalena way dhacday waa luqo jirta oo iyadoo naasib jirin jaasimna jirin nuunta rafcada in la gooyo bal matalan nuuntii dee ama ficilka lagu nasbin jiray hadafkeeda ama lagu jasmin jiray iyadoo la gooyo on labada midna jirin waa luqa iyadna luqaadka carbeedkaa midoo jirte horena kitaabka meelo kale waan ugu soo aragnay miyaanad raalli kama ahayn an takuuna inaad noqoto sayidata nisaai lmu'miniina dumarka mu'miniinta ta madaxda u ah sayidadooda ugu mudan aw sayidata nisaai hadihi اlummati ummadan dumarkooda sayidadooda inaad noqoto miyaanad raalli ku ahayn qaalat waxay tihi fadaxiktu waan qoslay daxikii qosalkaygii aladii kaasoo ra'ayta aad aragtay xadaثana abu bakr bn abi shaybata waxadaثana cabdullahi bn numayri can zakariya adugu kollay wowdu malaa dee xadiidyo kalena waa ma cid wax kale kuba cadfan yihiin un waana usul baynu marar kaleba soo aragnay can zakariya xa waxadaثana bnu numayri qaala xadaثana abi qaala xadaثana zakariya can firaasin can caamiri can masruuqi can caaishata qaalat ijtamaca way kulmeenoo nisaau الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam falam yuqaadir kama tegin rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh imra'atan haweeney minhuna dhammaanba meel bay isugu wada yimaadeen faja-ad faadimatu ayaa timid tamshii xaalay soconayso kaana mishyataa hay-ada iyo siday u socotaa waxaabad moodaysay mishyatu rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay siday u soconayeen timiimtu way kasirsantahay mishya labada meeloodba mishyaduna waa masar hay-a waa hay-ada loo socdo oo dee markaa waxaa hay-adiisa la tilmaamayo ayaa ficlatun lagaba cabiraa sida jilsatun iyo mishyatun iyo qicdatun iyo waa hay-adii waa masarka ama masar hay-abaa yidhaahaano wafaclatun limaratin ka jalsa waficlatun lihay-atin ka jalsa ibnu malik oo kale oo waa dee markaas waa hay-ada haddaba waxay u socotay ama say u socotay waxay ahaydba si rasuulka ilaahi u socon jiray oo kale un faqaala wuxuu uhi marxaba bibnati faajlasaha can yamiinaha can shimaali uma inahu asara ilayha xadiiثa hadal iyo war buu u siraystay iyadii fabakat faadimatu uma inahu saarahaa fadaxikat aydan way qososhay faqultu lahaa maa yubkiki maxaa kaa ohinaya faqaalat waxay tihi ma kuntu liufshiya sira rasuuli اllaahi salى اllahu عalيه wasalam faqultu waxaan idhi markii dambe haddana qososhay maa ra'aytu maan arag kalyowmi maanta oo kale waa waxaana maanta arkay oo baarka wax laba mida maanta oo kale faraxan farax aqraba u gaba dhow min xusin way murugoonayso waa tii oyday haddana waa tan qososhay markaa farax uga dhow murugo dee oo lamida kaan maanta arkay weligeyba maan arag faqultu lahaa waxaan ku idhi xiina bakat akhasaki miyuu kugu khaas yeelay rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam waa intii aanay arrinka dambe aanu usheegin oonay qoslinba bixadiidihi xadiidkiisii buu duunana annaga isagoo dee naga naga qarinaya ayuu xadiidkiisii adiga kugu khaas yeelayoo suma tabkiina iyadoo mansilada uu kuu yeelay ayaad ooyeysaa wasa'altuhu camaa qaala wixii uu rasuulka ilaahay weydiiyey yihi ayaan weydiiyey waa intii la joogay halkaas faqaalat waxay tihi maa kuntu liufshiya sira rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam xataa idaa qubuda markii rasuulka ilaahay wafaaday baan sa'altuha weydiiyey faqaalat waxay tihi inahu kana xadahanii wuxuu ahaa mid iigu waramay ana jibriila kaana yucaariduhu bilqur'aani jibriil inuu qur'aanka la aqrin jiray oo ay dee uu markaa rasuulka ilaahayna qur'aankiibuu isaga u bandhigayaa qiraa'adiisii kula caamin sanad kastaba maratan mar wainahu caaradahu bihi fi lcaami maratain sanadan laba goor bay wada aqriyeen oo qur'aankii wada dhammeeyeen wala uraani anigu isu malayn maayo ilaa qad xadara ajari ajashaydu inay timi un mooye geeridaydii baa dhowaatay wainaki adiguna awalu ahli ehelkayga ta ugu horaysaa tahay luxuuqan haleel bi anigaadi soo haleesho wanicma salafu ana laki macnaa salaf iyo cid kaa horeysana waxa u fiicanba dee aniga adiga dee salaf kuuba ah taasi waa khasladii hore fabakaytu lidalika arrinkaasaan lama ooyey uma inahu saaranii faqaala alaa tardayna miyaananta raalli ku ahayn an takuunii inaad noqotid sayidata nisaai lmu'miniina aw sayidata nisaai hadihi اlumma fadaxiktu lidalika arrinkaa daraaddeed baa laba qoslay bal faadima halkaasaan ku dhaafaynaa xadiidkeedii iyo fadaaisheedii in kaba mid ah baab min fadaa'ili umi salamata umi lmu'miniina radia allahu canha wa umu salama umu lmu'miniin ilaahay kaba raalli ahaadee fadaaisheedii wax kaba mida kollay xadiid kooban baa inooba imanayo ma dheera umu salamana magaceeda dee hinda la idhaha binti abi umaya abu umayahaasna xudayfa la odhanayey ibnulmugiirati oo waa qoyskii reer mugiira aabaheed abu umaya oo nin aada u deeq badan ahaa dee ma islaamin oo islaamka ma soo gaadhin maa filaya zaad uraakib la odhanayo hadduu safar galo dee waqtiyadaasna dhuro kuway kala dheeraayeen safarkan kaafilo dhan baa kolba israaci jirtee ruuxiyo laba meel may mari jirin waqtiyadaas dee rixlooyinkeeda dhadheeraa safar hadduu kuma jiro mu ogolayn cid sahay la qaadataa cid sahay lama qaadataa waa deeqsinimadiisii laakiin waa qoyskii reer muqiru kaba mid yahay waxay waalaa dee umu salamo waa abujahl iyo khaalid ibn walid iyo labadooda abbaa walaala ama abayaashood baa walaala ahaa weeyaan oo iyada waa qoyskaa reer muqire badnaa ayay kaba mid tahay waxaa rasuulka ilaahay hortii qabay abu salama horena way u islaameen waana dadkii xabasho u hijrooday bal caruurteedu halkaasaabay dee qaybi uguba dhalaama ay ugu dhasheenba oo intii ay xabasho joogeen markii dambena way soo noqotay markay soo noqdeenna hijradii kala bilaabantayna haddana hijradii kale ayay hijroodeen laakiin markaa waa la kala reebay oo abu salama markuu baxay oo waxa weeyaan ayaa qoyskeedii baa iyadii ka reebay oo u diiday inay raacdo oo yidhaahay kolada adigu dee naga qaalib noqotay iyado kuma raacayso tina waxay keentay markii isagu iska tegay waa tegey madiin ba uyimi kol adaa dee ka reebtay ninkeedii inankayago anaguna waan qaadanayna inankeedii baa la kala jiitay adigu inankiina reerkii kala qaatay markaa noqotay odageedii meel buu baray inankeedii waa tan laga qaaday iyaduu kelibay meel kuma hadhay waa mushiibo musiibo adag iyo adag ilaahay keentay dee taas maalintii o dhan meelaha ay fadhideedo kama ooyeyso ugu dambeyn bay ay barhkood kaba nexeen oo layihi orma iska sii daysaanoo markii iyaga fasaxo qoyskii reer mugiira ayay qoladii kalena inankii soo celiyeenoo adigu sidii bay iyadu kuba hijrootay adigu kolley waa la kaxeeyey waxaanaba la yidhaha waa awalu daciinatin ee haajarata ama wasalat ilmadiina ayay ahaydba in umu salama waa taa rasuulka ilahi baana markii abu salama dee waxa weeyaan ibn cabdilasad dhintay kolley dagaalada qaarkood baa lagu dhaawacay ugu dambeyn waa dhintay ayuu rasuulka ilaahay guursaday salawaatu ullahi wasalaamu caleyh haddaba fadaaisheedii wax kaba mid ah xadaثnي cbdالأعلى بن حmadi ومحamed بn cabdالأعلى الqaysiي kilahma عan المctamiri qaala بn حamadi ina xamad wuxuu yihi xadaثna mctamir mctamir بn سulaymana qaala samictu abi abihi sulayman ibn darkhan weeye sulayman utaymi qaala xadaثna abu cثmaan wa abu cثmaan الnahdi can salmana salmaankuna waa salman الfarisi qaala salmaan ba wuxuu yihi laa takunana ha noqonin in istadacta haddaad kartid awala ma shaksika ugu horeeyo yadkulu suuqa ka ugu horeeya suuqa taga ee galaha noqon oo aada ugu kalihin weeye walaa akhira man yakruju minha walaa akhira man shaksika ugu dambeeye yakruju minha suuqa kaba soo baxa laftiga suuqna luqada carbeed yudakar wayo anas manaa waa la tadkiiriyaa lana taaniifiyaayo halkan imaka damiirkan eeg yakruju minha iyo minhu haddii la yidhaha labaduba way banaanaanaysaa waayo lafdigu tadkiir iyo taaniisba luqada carbeed waa kuba yimaadaan fa inahaa suuqu macrakatu shaydaani shaydaanka macrakadiisi iyo meeshii dagaalkiisa weeye waa halkii dee iyo makaankii waxa weeyaan uu isaga dadka kulaba dagaalamayay xumaanta ugu qurxinayay oo macrakadu waa meeshan laguma dagaalama mawdiculqitaal bay noqon dadkii abdaasha ah iyo dadkii geesiyadiiabaa iskaba hor imanayo barhkood barhka kale ay legdayaan ay dilayaan oo laysku laynayaan suuqii iyo wixii shaydaanku ehelkiisa kuba samaynayay iyo waxyaalaha uu ku xambaaraya ama kishiya ama khiyaama ama dhaar beena ama cuquud faasidaa ama waxyaalahaas oo dhan oo dee dadkii uu isagii ku hadlaynayo ayaa lagaba dhigay si wax dagaal iyo meeshii uu kuba dagaalamaya dagaalkiisu kaba dhacayay haddaba shaydaanka macrakadiisii weeye wa biha waa suuqi ayuu yansibu kaba taagaya raayatahu calankiisa halkaasuu isugu yimaadaayo ee waxyaalo aanu imaka masjidkii iyo meelihii kale dadku ay joogeen waxyaalo aanu dadka ku xambaarin oo aanu ka helahayn ayuu halkaa kadhacaya oo dadkii hamigoodii markuu adduunye iyo xoole hal noqday kishigiibaa badan cuquud aan shareecadu banaynay baa badan dhaar beena iyo markhaati beena iyo khiyaamo la iskhiyaamay iyo wixiibaa iskaba badnaanaya markaa dee iyadu halkaasuu calankiisa kaba taagaya acwaantiisiina iyo dadkii isaga uu dadkan kuba sii dhexdaynayana halkaasuu isuguma wada keenayaye bal taasan noqonin bal xadiidku waa inoo socdaayo fadligii dee umusalama imaka halkan waxay noogumaba sugnee labadooda isla dariiq ahay isla sanad ahaaye imaka halkan kitaabkeenan muslim xadiidku sidan buu u dhacay oo isagoo mawquufa waayo salmaan alfarisi muu odrhan qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam wuxunbuu isagii weeye ayay ku taagan yahay waa mawquuf sabaa muslim uu dee uu kuba sugan yahay kitaabkiisa laa takuunanna walo dee umuurahani la odhan karo oo umuuro aan ruuxa ijtihaadkiisa iyo fikirkiisa iyo aan lagu ogaan karine waa cilmi uu maqlay oo uu rasuulka ilaahay xaggiisa kaba maqlay taas la odhan karo xaggaasu marfuuc kaba yi bal adigu laftigu waa mawquuf weeye taas wey laakiin xadiidkan imakaan hayno imaam nawina imaka halkan kumuu qaban laakiin wuxuu ku soo arooriyaa xadiidkan isagoo san ah kitaabkiisan riyaad saalixiin waa dhammaadada kitaabka kitaabu almansuuraati waalmulax qaybihiisa dambe ayuu xadiidka ku soo arooriyaa kitaabka dhammaadkiisa markuu dhigtee uu xadiidka san muslim ugaba soo naqliyo ayuu yidhaha saasaa muslim kuba wariyey laakiin muxuu raaciyaa markaa warawaahu lbarqaniyu fii صaxiixi can salmana qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu alay waslm mataguu raaciyaag waa faa'iida riyaad saalixiin nooguma sugano halka sharaxan aanu kuma soo naqlin barqani waa imaam macruuf oo kitaab musnad uu leeyahy bukhaari iyo muslim ba axaadiistoodii ebnmala mustakhraj ugaba yeelay taas buu leeyahay saxiixiisa wuxuu kuba wariyey inuu salmaan yihi rasuulkii ilaahay baa yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh laa takun awala man yadkulu suuqa walaa akhira man yakruju minha fiiha baada shaydaanu wafaraka waa cibaaradii uu barqaani kaba soo naqliyey oo bal waxaan leenahay halkan muslim hadduu mawquuf yahay xadiidku marfuuc ahaan waa laynoogu wariyey bal xaafidnu xajarna marka fatxulbaari isagoo xadiidkan muu soo dhigana laakiin dee sharaxa ayuu kolley kuba soo arooriya soo qaataa xadiidkan iyo markaasuu sheegaa barqaan saadena wiiba sheegay inuu barqaani isaga kuba soo saaray marfuuce bal waxaan leenahay kitaabkeenna waa mawquufe saa riyaadka iyo fatxulbaari iyaba inooguba sugan isagoo marfuuca ayuu wariyey barqaani uu kitaabkiisan sanadkiisan weliba isagoo dee kuba warinaya dee bukhaari uu ka yar dambeeyey iyo muslimbe laakiin dariiqa dambe intaan dhexe la wadaagsanaya ayuu kuba wariyay taasi waa inta horeya xadiidkan qaala wuxuu yihi qaaladan waxaa faacilkeedu yahay abu cuثmaan inahdi ee maha salmaan waa abu cuثmaanka salmaan xadiidka ka warinaya wa umbitu waxaa lay waramay oo aniga laygu waramay isagaa le imaka ciddii warantay ma sheegin waxaa laygu waramay isaguna waa taabici weyn oo waqtigii rasuulka ilaahay nin weyn buu ahaa waa islaamee laakiin lamuu kulmin waa mukhadrab أن جبريل جبريل عليه السلام أتى inuu u yimid نبي اللahi صلى الله عليه وسلم وعنده الحال عنده أgtiisa أم سلمة أم سلمة ay la joogto قال wuxuu yihi فجaعل wuxuu bilaabay يتxadw gudagalay جiبrيل يتxadaث inuu la sheekaysanayo oo rasuulka ilaahay dee uma qaama uu kacay jibriil baa ka tegey umu salama way joogtaa waanay arkaysaa ninkan rasuulka ilaahay ama dee shaksiga laba fadhiyo way arkaysaa faqaama nabiy llahi sal faqaala nabiy llaahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baa ku yihi liumi salamata man haada waa markuu tegey waa iyo ninkani aw kama qaala qaalat waxay tihi hada dixyatu waa saxaabigii jaliilka ahaa ee dixyo la odhanaya aada u quruxda badnaa oo jibriil in badan suuradiisa uu kuba imanayo oo kale taas suyuudibaa alfiyadiisa ajmaluhum dixyatun iljamiilu jaa calaa suuratihi jibriilu buu yihaha alfiyada markaa oo ka u qurux badnaa saxaabada waa dixyu ahaayo suuradiisa waxa kuba yimi jibriil markaasay de isagay u qaato dixyay moodaysaa de waa dixyay ku tidhi rasuulka ilahi waxba kuma odhan markii qaala faqaalat umu salamata waxay tihi aymullaahi ilaah baan ku dhaartay maa xasibtu anigu maan moodahayn ilaa iyaahu inuu dexye iyo mooyo cid kale maan moodahayn xataa samictu ilaan maqlay khudbata nabiy llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay khudbadiisii yukhbiru isagoo warramaya khabaranaa warka nabi oo arrintii sheegaya bukhaari oo kale laftigiisu wuxuu ahaa yukhbiru khabara jibriila oo jibriil khabarkiisa baan intay raajax yeelaane rasuulka ilaah baa u maqlay isagoo warkii jibriil sheegaya markaasaan ku ogaaday inuu jibriil yahay qaala wuxuu yidhi waxaa odhanaya raawiga xadiidka abu cuثmaan kasii warinayay waa sulaymaan utaymi faqultu liabi cuثmaan aba waxaan ku idhi markii hore uu ibhaamiyo wa unbatu un buu yidhi miman samicta hada xadiidka ayaad ka maqashay in adigu taabici baa tahay qaala wuxuu yihi min usamat bni zayd usamat bni zayd oo xadiidka waa inoo xidhiidhay sanadkiisina waa kan usamat bnu zayd baa kaba maqle bal meesha horta waxaa inooguba sugan dee fadli ay leedahay iyo manqaba ay leedahay umu salama oo waa taa jibriil bay aragtay waana arag de arrinta kale inooguma suganna malaa'igtu kollay qudro iyo awood waxay u leeyihiin ilaahay siiyuu karsiiyey inay suuro aantoodii asliga ahayd kuba muuqdaan sida suuradaa basharka oo kale rasuulka ilaahayba in badan taasuu uguba iman jiray bal suuradii ilaahay kuba khalqay jibriil oo kale walaa laba goor unoo midna awaa-il albictha ay tahay ayuu arko taa aynu soo aragnay midna habeenkii waxa weeyaan dee micraajkiibuuba arkay walaqad ra'aahu nazlatan ukhraa cinda sidrati lmuntaha oo kale oo suuradiisio lix boqol oo janax isagoo leh bal matalan haddaba markaa ay haddaba suurada aantoodii ahayn ee taa basharka oo kale isu soo ekeysiyaan ilaahay karsiiyey dadki way arki karaan dadki markaa way arki karaan san baa dhacday umusalama saxaabo kalaa way dhacday bal iyadoo majlis weyn la joogo rasuulka ilaahay fadhiyo jibriil oo dhar cadcad xidhan oo timihiisu ay madow yihiin oo dee ayaa yimi oo kii cumar inoo lahaa iyadoo aan calaamad safarna aanay kaba muuqan oo nin dee dariiq soo maray maaho siigad iyo wixi ay kuba taalo reer madiinada maaho nin garanaya aanu naguma jiro oo kii rasuulka ilaahay weydiiyey ya moxamed mal islaam iyo mal iimaan iyo mal ixsaan markii dambe uu tegey rasuulka ilaahay yihi hada jibriilu ataakum yucallimukum diinakum taas uu yihi way wada arkayeen dhammaan waa bashar ba markaa taas oo kale basharkii ama jinkii hadday suuradoodii suuro aan ahayn ay iska dhigaan waa la arki karaa weeye waana sidan imaka xadiidka inooguma sugan ee umusalama ay kuba aragtay wey bab min fadaaili zaynaba umi lmuminiina radia allahu canha weli fadaaishii baan kuba jirnaa waa zaynab bintu jaxshin um lmuminiin kolley caaishaan soo aragnay umusalamana waan soo aragnay khadiijana waan soo aragnay zaynab kolley cid kale oo dumarkii rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh nooma dambayso ee zaynab iyadna bintu jaxshin kolleyna waa um lmuminiin dee horena dikrigeedu waa inoogu soo horreeyey rasuulka ilaahay siduu kuba guursaday iyo welimadeedi iyo wixii dhacay iyo xijaabkii soo degayna way inoo horreysay taasoo imaka war inoogu dhiman jaanibkaas maba jirto waana haweeney reer bani asad oo rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh eddadiina way dhashay markii horena zayd ibnu xaarisata ayaa qabay markii ay kala tegeenna waa kii ilaahayba uga guuriyey si caadadii tabaniga loo baabi'iyo rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh bal fadaaisheedii wax kaba mida habeen dhoweydna caaisha waa tii aynu soo aragnay iyo hadalkii markii ay uba timi iyo sifaadkii fiicfiicnaa ay kuba sifaysay oo midi uu qeybtan tani kaba mid tahay وxuu uhi mسلم xadثna محمود بن غaيلان أbو أحمد qال xadثna الفضل بن موسى السيناني qال أخبرnا ضلحة بن يحيى بن ضلحة kley ضلحة بن يحyى بن ضلحة بن عubaydاللahi weeye waa nin sadise kaba mida waa ثiqo kole meelkana kitaabka waa kagaba sugan yahay can caaishata binti dalxata waa idadii markaas waa caaisha binti dalxata bni cubaydillaahi waa haweeney iyadna taabiciyada oo aad faa'iqat aljabal na ahaydba dalxatu bni cubaydillaahi dhalay aabaheed hooyadeedna waa umu kulhuum bintu abi bakrin asidiiq taasba weeye umu kulhuum baa dhashay ina abibakar abubakar mu arag umu kulhuum oo dee iyadoo uurka ay ku jirto ayuu abubakar ay waxa weeyaan dhintay oo dabadii bay dhalatee can caaishata ana umi lmu'miniina qaalat qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi asracukuna waa dumarkiisii buu la hadlayaa waa aswaajtiisii faadimo waataynu soo aragno waa gaaree dumarkuu gaar ahaan jeedaa waa dumarkaas asracukuna ta idinku degdega badan laxaaqan haleel bi aniga ay soo haleesho waan wafaadaya waanan idinka horeynayaaye ta laakiin idinka hor dhimo doonto weeye ee xagga marka la eego haleel aniga aakhira ay ugu soo haleesho iyo bacda almowt idinku degdega badani adwalukuna yadan heblo buu odhan waa ta idinku gacan dheer ta idinku gacan dheer taas baa idigu idinku degdeg badan xagga haleel aniga ay soo haleesho ama dabaday ay dhimato rasuulka ilaahay sidaas buu yihi wafaad ba qaalat caaisha waxay tihi markii dambe rasuulka ilaahay wafaaday markay guri guryaha kamida isugu yimaadaan de waa dawarkii oo guryihii mid kaba mida isuguba yimaadaan ayee fakaana waxay ahaayeen yatadaawalna kuwa bal matalan xagga gacmahoodii bay iskuba dhereerinayeen ayatahuna adwalu yadan tooda u gacan dheer oo macnaa marina rasuulka ilahi wuxuu ta idinku gacan dheer baa idinku hor dhimanaysa ama aniga idinku dee ta ugu deg deg badana cidii soo haleesha ayay way dherartamayeen oo waa xaggii gacmaha bal inay ogaadaan ta gacantoodu dheertay bal dee waxay ama gacmuhu ismay baaldigahayne sa bukhaari bay noogu sugan xadiidkan kitaabu zakaat markuu warinayay qasabad bay qaadanayeeno markaasay diraacooda ama gacantooda oo dhan ku dhereerinayeen marka waxa ugu gacan dheerayd sawda sawda bintu samca ayaa ugu gacan dheerayd xaggaas rasuulka ilaahi laakiin taa umuu jeedin qaalat waxay tihi caaisha fa kaanad waxay ahayd ama noqotay adwalanaa yadanta noogu gacan dheeri zaynabu waa markii dambe dee ay wafaaday maxaa gacan dheerkan rasuulka ilaahay ujeeday ahaa ee annahaa iyadu kaanat waxay ahayd tacmalu mid shaqaysa biyadihaa gacanteeda hargaayii magdinaysay waxyaalay qabanaysay iyadoo rasuulka ilaahayba dee uu nool yahay waa tii aynu habeenkii dhaweyd soo marnay watasadaqu labadii tood baa mida xadfan tahay watatasadaqu waxa ay iyagu gacanteeda ku kasbato ayay xidhiirin jirtay qaraabadeedii dad kalena ku sadaqaysan jirto sadaqay la bixi jirtay marka gacantan dheeree rasuulka ilaahay uu sheegayaa waa ta idinku saqa sadaqa badan ta idinku deeqsiisan weeye taa idinku sadaqada badan ayaa aniga ta igu soo harhaleeshaa waayo iyadu dumarkii gacmaha gaagaabnaa bay ku jirtay ama laga gacan dhaadheeraa sawdaa ugu gacan dheerayd markii ay dhimatay iyadaa ugu horreysay zaynab bnu jaxsh khilaafadii cumar ibnu lkhadaabna way dhimatay ayay garteen tii rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh tuu ujeeday inay tahay oo gacantan dheer inuu ula jeeday xagga sadaqada iyo deeqda iyo taa uu laba jeeday waana fadli ay dee leedahayba zaynab oo xaaladeeda taa ahayd horena waa tii sifaad kale aynuuguba soo maray liannaha kaanat tacmalu biyadiha watasadaqu bal markii hore iyagoo xagga tadaawulkooda dee waxay u malaynayeen dherer dhaba inay tahay wixii ama xaqiiqiyo loo jeedayo jaarixo sawdaa uguma badnayd laakiin markii dambe tan bay noqotee sheekhu halkan wuxuu leey horta mucjizo weyn oo rasuulka ilaahi mucjizaadkiisi kaba mida ay nooguma sugnayd oo fadli zaynab ay leedahayna sadaqadeeda badan iyo ixsaankaa badan iyo dumarkii rasuulka ilahi jaanibkaa inay uguba horreysay way nooguma sugan tahay rasuulka ilaahina waa sheegay inuu isagu ka horeynayo ka dambeynaya waa arin sida taa faadimaha kuma soo maray zaynabta ugu horreysay dhimatay inay tahay waa mucjiso kale siun bay uga dhacday iyadaa uguba horreysay sheekhu halkan cibaaruu leeyahay wuxuu leeyahay xadiidkan kitaabu zakaat oo bukhaariya ayuu kuba sugan yahay bilafdin mutacaqid waatuu kaba cabiray mutacaqid lafdi yar dee kumoodsiinaya oo ma laga fahmi karo sawde in loo jeeday oo yar mutacaqide laakiin wuxuu leeyahay wahmigiibuu kaba cabiray baadilu bilijmaac bal haddaan lafdigaa uu sheekhu sheegay soo yar qaado oo kitaabu zakaati weeye lafdigiisu wuxuu ahaa caaisha ana bacda azwaaji الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam qulna linabiyi ayuna asracu bika luxuuqad waa rasuulkeedii su-aasha weydiiyeen yaa de markay malaa umuura dareemeen annaga markay noqoto teebaa ugu soo degdeg badan haleel ay kuma soo haleesho markaasuu yihi adwalkuna yadan markaasaa waxaa caaisho laba socotay faakad faakaduu qasabata yadracuunaha fakanat sawdatu adwalahuna yadan qasabay qaadeen ama gacmihii bay ku dherariyeen sawda noqotay ta ugu gacan dheerba markaasaa maxaa la socday xadiidka zaynab iyo dikrigeed baan dhicin alfaad iyo damaayr baa dhaco facalimna bacdu anama kanat duulu yadiha asadaqata wa kanat asracana luxuuqa bihi wa kanat tuxibu sadaqa ujeedada iyadoon zaynab la hadal qaadin sawdana dikrigeedu meeshii jiro ayay cibaaradani dhacday iyadaa noogu horeysay ti dherarkeedu ama dheerka gacantu sadaqay ahayd sadaqaday la baxaysay iyadaana noogu degdeg badnayd xaggaa dhimashada sadaqaduna way jecleed oo markaa waxaa laga fahmayaaba ruuxii de riwaayada muslim iyo riwaayaadka kale lama ogeyn in arrinku iyo damaairteedi sawdo ay u wada laamayaan oo arrintu sawdo ay tahay tan buu leeyahay wahmiga caynkaasi waa baatil ama wax jira maaha laftigaa yar mutacaqiduu leeyo waayo laakiin zaynab bay tahay sa xadiidka imika nooguma sugan w bab min fadail umi ayman radi allahu canha allah subxaana watacaala aclam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك